cesharaystaa sokomujinga waxaa iigu gubtay alaab zaa'id ah ayaa iigu gubtay istooran gadaa raashin ayunoan gadaa sokortan gadaa bariiskan gadaa caanahan gadaa amboogadan gadaa dukaankeyda hadda hisaabtiisa lama soo koobi kara marka waa musiibo ilaahay keenay alxamdulilah waxaan leeyahay ummadda islaamka wixii meeshan ku khasaaray kulli waa loo jeedaa waxaan codsanayaa dowladda wajeer inay waxqabadkeeda gaabisay oo markii gurigaan dabkaan bilaawanay hadday keeni laheeday dabdamiska waa inaan badbaada lahayn laakiin hadda waxaan ku qasaarnay oo aan ku ba'nay dabdamis la'aan ayaan ku qasaarnay dabdamis waa joogay dabdamis biila'aan ee markii dadka gubta biyo loo doonay wajeeraan ku aragnay dabkii wixii yaray haddana dami waa gaarigii jeeshka imaaday meeshaan musiibaha ka dhacday waxaan codsanayaa islaamka meeshii jooga oona fiirsanayin waxaan codsanaynaa inaana la soo saa'ideeyo khasaaro badanaana gaartay ummad badana meeshaan ku nooleed ogoon badana meeshaan ku nooleed hantida wajeer meeshaan ay taallay meel kaloo hantada wajeer taallay ma laha alaabta inta yaalla wajeer dhan laga becshiraysanay yow dab baa ka dhacay meeshaan dab aad iyo aad u fara badan hanti badan baa ku burburtay ma naqaan dabka wixii kiciyey marka annaga hantida ayna suuqi wixii gubay markii labii tobankiiaan dukaanka soo xidhay dhib ka dhacay dhib aad iyo aad u fara badan wey ma naqaana marka arrintayna xoola hanti badan baa ku burburtay ilaa iyo waxaan soo adeegnay maarata ciid ciidkii marka dhibka dabka waxa kicii maqaan hanti aad iyo aad u fara badan waxaa suuqu ku ganacsada suuqa magaalada ugu weyn wey suuqii magaalada ugu weyn ayaa dab ka kacay wixii dab ka kiciyey ma naqaano arrimahaas dib baan u baaraynaa hadda alaabbaa igu maarata marka alaabba alaabbaa laiga boobi hayaa marka warkama gaar insha allah markana hadlayna hadduu ilahi yirahdo insha allah khasaaro weyn baana gaaray khasaaro bilyan bilyamiin wey bilyamiin ma qas maqan maartay mar kale baan hadda dareenkaygaa maqanba xoolahaygaa la boobi haya shacabka ee sokomijinga maanta dhibaatada ku dhacday weligeeda kuma dhicin mid ay ka kabsan doonaan maaha weli qaas ahaan waxaa u badan haweenkeenna oo walaaleenna lafdhabarka bulshada ayaga u badan ganacsatada iyo dhallinyarada marka waxaan leenahay aad baan ugu xumaanay waxaan leenahay dhibaatadana soo gaartay kolba ilaahay unbaa noo dhibdhaami karaa laakiin maanta mid la sheegi karo oo laga sheekayni kara maaha dabka wuxuu ku bilowday sitimar ayaa shoog qaaday sitimarka ayuu ka bilowday dabka saddex saac iyo bar ayuu bilowday dabkan wuxuu ka bilowday jidka isgooska weyn dhanka baasabra baatliga shisheeye ugu oo jidka ku yaalla oo ugu dambeeya ayuu ka bilowday walaalaheenna bulshada wajeer way noo gurmadeen kheyr allaha siiyo laakiin dabdamiska waa laga gaari waayey meesha dowlad county government kuma hayno gavana ma haysanno gavana ma haysanno annaga annaga ma haysanno m c na ma haysanno waa ku khasaarnay khasaarada maantana soo gaartay meel maanta la taaban karo ma aha deen baa nalagu leeyahay deen ayaa nalagu leeyahay hantada iga gubatay waxaa iga gubatay aniga laba dukaan ayaa iga gubatay labada dukaan waxaa ku jirta lacag haddii la qiyaaso afar milyan baa ku jirta waana gubatay taasna amar ilaahay ayaa ku dhacday waxaan codsanaynaa madaxda hadda xilka raadini waa inay noo soo gurmadaan oo siyaasiyiinta ah ninka m bga u taagan iyo ninka gabanaha u taagan ninka senataha u taagan ninka womereb u taagan ninka m c a u taagan waxaan ka codsanaynaa walaalehena madaxda inay noo soo gurmadaan hiil iyo hoo inayna garab taagnaadaan maxaa yeelay xilli wakhti siyaasad ayaa lagu jiraa oo doorasho ayaa soo gashay labaatan iyo siddeed beri ayaa ka dhiman waa inay noo gurmadaan ay noo khidmeeyaan ay naga naxaan haddaan shacabkooda nahay lacagta oo ku khasaartay lama soo koobi karo waxa la soo koobi shayan caddadan walaa xisaaban wax maanta la soo koobi karo ma aha waayo meeshan ganacso badanaa ku ganacsani oo masaakiin badanaa ku nool ilma isguulku aan uga baxsanaynaa wax ilaahay abuurta oo noo soo ma aragta wakhti xasaasiyaa lagu jiraa ramalaanaan soo marni alaabta meesha waxaa jirta ma arag sixirbaranaa jira alaabta hataa nagala ma gadanin ani naftay ahaan waxaan haysta ganacsi bagaashaan hayste qudaaraan gaday arrintan si fudud baa wax looga qaban lahay waayo dhulka ma haysanno dawlad dawlad meeshan ma jirto gabana ma jiro hal m b iyaa noosoo noo soo gurmadi dabkooyaas nagula jire ninkan la yidhaahda rashiid qaasin aamiin hanti badanaa meesha nooga gubada masaakiin badanaa ku nooleed agoommo badanaa ku noolaay ma aragtay in si deg deg oo sidii oo qaylo dhaanta oo uhuru kenyaata aas uweenya madaxda iyo soomaalida iyo muslimiinta in sidii dhaqsi badan loola soo gurmadaan rabnaa alla suuqa wuu gubanahay wallaahi oo bilaahi tallaa saan u soo kaci ilaahay baa og naxdin baan ka soo kici waay maadaama ilaahayga subxaan qaadirka wuxuu noo keenay alxamdulilah shukurlah annaga suuqa intaasoo sanaan deganen weligeen suuqa jiinga ma gubanin dowlad ma qabno dabdamis ma qabno dabdamis kuma imaanin hal gaari oo miltiri ah aa rashiid qaasin aamiin soo dire rashiid wuu nagula jira dabka aawa nimanka kaloon dooranayna kutoka m c a ilaa gafana ilaa maxay ahayd m b maxay noogu imaan waayeen maxay noogu soo gurman waayeen waxaan ka codsanaya saddex iyo toban uma reebaa taagan wax noo soo kuwa hadda rabo kuraha iyo kuwa ku jira wax noo imaada male masiibo weyn baa maanta nala kulantay masi waxaan codsanayna horta dawlad ma qabnee maxaan ka codsanaa dawladdaan qabna aawo dawlad wax noo qabani ma codsanayno ummadda soomaaliyeed waxaan ku codsanaynaa meel dibid iyo dal meeshay joogaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inay noo soo gurmadaan dawlad la'aan baa na haysa